Suuqyada lagu iibiyo dawooyinka beeraha ee magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo dawooyinka beeraha. Dawooyinka uu hoos u dhaca ku yimid ayaa waxaa ka mid ah cagaarsida, cawsbilaha, iyo kobocida, waxaana sababay iibsigooda oo yaraaday maadaama beeraleyda iibsan jireen aysan tabcin beeraha saddexdii bilood ee la soo dhaafay, taasoo sabab u ahayd roobabkii markaasi la filayay oo baaqday. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa dawooyinka ayaa ka hadlay waxa sababay in dawooyinka la iibsan waayo.
dhawaanahan waxaa hoos u dhac ku yimid daawooyinkii la iibin jiray waxaan hoos dhacaas sabab u ah in aysan beeraleydii aysan roob helin sidaas ajligeed aysan beerihii u abuurnayn aysan daawooyinka usoo baahanin ayaa hoos u dhacaas sababay haddii aan nahay ganacsatada beeraleyda ama iibisa daawooyinka beeraha insha allah waxaan rajeynayaa inuu ilaahay roobna siiyo oo aan roob helno si bulshooyinka kalena ay u iibsadaan daawooyinka noocyadooda kala duwan saddexdii bil ugu dambeysay ma aysan beeraleyda abuuranin beero ama waxyaalo kala duwan ee dalaga sidaas la ajleed ayaa hoos u dhac ku yimid daawooyinkii la gadan jiray lixdan iyo sideed doolar oo kale sida cayaan dilaha cagaarsidaha oo kale oo lixdan iyo sideed joogay hadda waxay imaadeen qaar afartan ilaa iyo labaatan iyo shan marka hoos u dhacaas ayaa jiro dhankaas iyo beeraha ku yimid daawooyinka iibsigooda xiligaas lagu jiro bishaan tan hadday dhamaataan ku sixi kartaa waxaa la qaadanaya abuurada waa marka xiligaas waxaa la beeri lahaa waxaa la tabci lahaa lagu jiraa marka abuurada qaar aa go-an sida basasha oo kale aa go-an oo aada loo raadinayaa waxawaa magaala inay go-an tahay xiliga la tabcan lahaa waa la joogaa marka saameynta ugu weyn oo dhibaatada jirtan oo kale dhibaatadaas waa ka mid tahay hadda wax ugu muhiimsan aad aad iyo aad loo baahan yahay basasha waa dadka basaleyda waxaad ay tabcaan oo dadka magaalada ugu badan basal waa dadka kalena qudaar waxay iska tabcaan qudaarta waa la helaa waxaa la waxaa la rajeynayaa bishaan hadda hadday dhamaato mideeda kale tobankeeda mise shan iyo tobankeeda meelaas inay imaadaan markaas kadib aa dadkii basaleydii tacabka si fiican usii bilaabay hadda waxaa la sii tabciyo qudaar waa basal ilaa hadda waxaa la tabciyo malahan saameynta marka basas waa dhibka waxaa ka jira dad waxas dadka saamiyo basal laanta waa hadday timaado magaaladan oo kale furmayd beereedii waa qaadanayeen shaq toosa la galaa marka